waad mahadsan tahay sidaad la socota xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka markii loo doortay xilka madaxtinimada shan iyo tobankii maarso laba kun laba iyo labaatanka maalmo un kadib doorashadiisa waxa uu ku dhawaaqay dagaal furan oo dhowr jiha ah oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasiyiin badan oo soomaali ah waxa ay rumaysnaayeen in dagaalkaasi aanu xasan sheikh u diyaargaroobin hase ahaatee ay ku dirqisay dowladda maraykanka taasoo durbadiiba sheegtay inay taageersan tahay ku dhawaaqista xasan sheekh maxamuud ee dagaal ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadallada aadka loo xasuusta ee uu xasan sheikh yidhi maalmihii uu dagaalka ku dhawaaqayay waxaa ka mid ahaa shabaab waa lagu duldegayaa waa la baacsanayaa meel ay ku badbaadaanna ma helayaan isagoo xitaa u hanjabay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah gobolada shabeellaha dhexe hiiraan mudug iyo galguduud ayaa ahaa meelaha ugu adag ee martigeliyey xamla dagaaleedkii xasan sheekh maxamuud iyo maraykanku soo qaadeen labadii sano ee lasoo dhaafay waxa ay afartaasi gobol martigeliyeen dagaallo culus oo dhex maray ciidamada huwanta ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo inta badan guushu ay ku raacday ciidamada mujaahidiinta laba sano kadib inta badan deegaanadii iyo degmooyinkii goboladaasi ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo diyaaradihii maraykanka ee galbinayay waxaa hadda dib ula wareegay maamulada islaamiga ee wilaayaadka islaamiga ah waxaa ugu dambeysay deegaanada bacaadweyne camaaro caad iyo kuwo kale oo ka tirsan gobolka mudug halkaasoo ay dib ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo loo jeedo fashilka qaraar ee ay kusoo dhammaatay xamladii ay dowladda federaalka ka waday gobolada galgaduud mudug hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayuu xasan sheekh maxamuud dhowaan si cad u sheegay inay kasoo dhammaadeen deegaanada galmudug ayna ka howlgeli doonaan deegaano cusub waxa uu sheegay in looga baahan yahay ciidamada maraykanku leeyahay ee danab inay qaadaan weeraro arbushaad ah oo ka dhaca gudaha deegaanada wilaayaadka islaamiga ah tani waxa ay dad badani ku tilmaameen inay tahay arrin muujinaysa quusta xasan sheekh maxamuud maadaama dadkii uu ku tilmaamayay inay baabi'iyeen oo aanay waxba awood ah lahayn uu laba sano kadib soo jeedinaya in lagu qaado weeraro arbushaad ah weerarada arbushaada ah ayaa ah nooc ka mid a qaababka dagaalada waxaana inta badan fuliya ciidamada jabahaadka ee aan nidaamiga ahayn in marka ciidamadii ugu awooda badnaa ee dowladda federaalka loogu baaqo fulinta weeraro arbushaad ah ayaa dadka aqoonta u leh arrimaha ciidanka waxa ay ku micneeyeen inaanay jirin ciidan awood leh oo gacanta lagu hayo maalmihii tegay ciidamada dowladda federaalka waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen deegaano dhacduleedyada muqdisho oo ka kala tirsan gobolada shabeellooyinka ciidamadani ayaa waxaa dagaallo adag iyo weeraro culus kala hortegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhabarka loo saariyey khasaare kala duwan weerarkii ugu cuslaa ee ay ciidamadani la kulmeen waxa uu dhacay saaka waxaana lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan haddaba laba sano kadib in rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga maqlo qaybo kamida degmooyinka gobolka banaadir waxa ay muujinaysaa sida khubaradu ciidanku tilmaamayaan fashilka xamladii xasan sheekh maxamuud uu iclaamiyey iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay awood u yeelatay inay iska caabiso guud ahaan iskudayadii lagu doonayay in lagu burburiyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxaa la filan karo bilooyinka soo dhow ee na soo aadan ayaa ah in xasan sheekh uu sheego inay hakiyeen dagaalka sidaba dhacday dagaalkii coos weyne kadib oo uu xasan sheegay in ciidamada fasax la gelinayo ayna inta harsan xoogga u saari doonaan sidii ay muqdisho uga dhici lahayd doorasho ka qurux badan wixii horay u dhici jiray sidaba xasan sheekh maxamuud uu tilmaamay mar uu hadlayay dhowaan